Tababarkan waa langobada saraakiil ka shaqeeya xafiisyada joogtada ee caawinaada bulshada iyo gargaarka degdega ee magaalada Kismaayo iyo deegaanada hooskoyo ee waliba hagaaban gaabday wasaaradda amniga Jubbaland walibana daafarka tababarka uu qayb galay wasiirka wasaaradda amniga agaasimaha guud ee wasaaradda taliyaalka saraakiila iyo qaybo shirduwan ee saraakiila booliska langobada tababarka agaasimaha guud ee wasaaradda amniga dowladda Jubbaland xereed salaad abdi iyo wayba uu sharaxaad ku biyay ujeedka loo kuleeyay tababarka usoona u qayb galayalka kala dar iyo si faylayo markaas uun ku faa'iidaysadaan aad baan inuu mahad celinayaa sida wanaagsan oo aada usoo xaadirteen oo uga soo qayb gasheen traininkan traininkan waa traininka kor u qaadidda booliska waa capacity building training wuxuu daba socdaa wuxuu daba socdaa waxaan soo qaadanay laba maalin oo oo physical assessment ah oo aan tagnay rubaha waxaa kaloo waxaa kaloo ku xogay consultation oo two days ah oo aan ku qaadanay taliska aan ku qaadanay kanna wuu daba socdaayo marka waxaa loola jeedaa waxay tahay muhiimadda waxay tahay in dadkii macnaha rugahaas uu adeegi lahaa bulshada in macnaha la tayayo oo kor loo soo qaado trainingka focuska wuxuu saarayaa qaabka aada oola macaamil laheyd ruuxa dhibanaha iyo ma garanaysaa iyo waxyaabo badan oo kale oo ay ka mid tahay xogta xogta qofka in la qariyo oo ma garanaysaa ay asturnaato maxaa yeelay ruux waxaa kuu imaanayaa waxyaabo badan ka sheeganayo marka si professional ma aha in wixii xafiiska kugu imaado inaad suuqa uga sheekaysid ama dad kaloo saaxiibadaada kula shaqeeyo aada u sheegto aad hebel gabar baa ii imaato sida baa ii dhahda ama nin baa ii imaado sidan ii dhahay wax macquul ah ma aha oo quruxsan marka xogtana in la xafido shaqadaasna dad weynaha loo qabto yaa xooga u weyn oo had trainingka uu saaray ay tahay marka insha allah waxaan filayaa trainingka waa one day markuu noo dhammaado isbedelo badan inaan dareemi doono waa skills iyo waxaad lagugu soo kordhinayo la doonayo in magaranaysaa lagugu tayayo lagugu soo kordhiyo marka insha allah saasay hawsha tahay waana one day traiino kaloo badanna way soo socdaan insha allah kollabad kuwaasna waqtigooda imaan doonaan oo aan xaaladooda arki doona insha allah marka waxaan leeyahay intii la joogo trainingka lagu jiro in si nidaamsan wax loo dhageysto waa fursad maanta aada haysato berrinta markaa xafiis ku noqotid waxaa la rabaa inay wax kugu cuslaadaan lama rabo inkastoo ay tahay hool hor aada u qaban jirteen haddana macnaha waa in lasii in macnaha lasii badiyo oo ma garanaysaaye aad si aada usii dheeraysaan oo waxaa la yidhi faraska waxaa usha loogu dhuftaa inuu sii dheeriyo orodka inuu sii dheeriyo yaa usha loogu dhuftaa marka waxaa la doonaya waxan waa waxaa hor oo qoon aada u lahaadeen inaad sii dheeraysaan oo adeegi uu sidii hore kasii wanaagsanaado shalay siduu ahaa ma aha berrinta markaa xafiis ku noqotid inuu ka bedelan yaha la rabo marka haddee si wanaagsanna waxa loo fahmo hal is ixtiraamo ani mar kasta waan ammaanaya booliiska maxaa yeelay dad badan oo aqoon-yahan oo aada u wanaagsan oo maaragtay u qalma booliisnimada yaa ku jira xag diin ha ahaato ama xag maadi ha ahaato intaba wasaaradda amniga dowladda jubbaland iyo wadda dadaalo laga hormariyo arrimo ammaanka ee deegaanada jubbaland